gudoomiyaha degmada cadaado faarax deriya warsame weli agaasimaha guud ee wasaarada howlaha guudiy booliska galmudug ayaa tababar soo xir waaxda howlaha guud ee dowladda degmada cadaado tababarkan oo jeedkiisu ah qorshayaarsi ayaa waxaa si qoto dheer loogu lafaguray suurtagalnimada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha degmada cadaado iyo xaaladaha ku haboon ee kubcinta isku xirka bixinta adeegyada bulshada iyo horumarinta degmada kulanka ayaa waxaa ka qayb galay danayaasha muhiimka u ah sida dowladda hoose xubnaha bulshada rayidka ganacsatada khubaro farsamo oo ka socotay wasaaradda howlaha gudiyo guriyeynta galmudug iyadoona kulanka lagu lafaguray si loo horumarin laha degmada cadaado waa kan gudoomiyaha degmada cadaad farax deewaas oo ka hadlay xiritaanka tababarka isagoona sheegay inay ka faa'iidaystaan casharada ay qaateen waaxda howlaha guud si kor loogu qaado horumarinta degmada cadaado barnaamijkani waa qayb ka mid a waxyigelintii bulshada oo lasoo koobay waxaa la rabaa intaan waxyigelinta loo sameeyey oo bulshada qaybtii barnaamijkan aadka uu ugu saabsanaa ama maarata ku lugta lahayd ah inay ayagu horta qabtaan nambar kow nambar labana inay dadka kala gaarsiiyaan meediyaha sidoo kale in dadkii lagala wadaago oo loo sheego waxa la arkay meeshaa laydinku tusay bal labadii magaalo ee hadda laydiin soo bandhigay faransiga u dhaxeeya labadaas magaalo muuqaalkooda iyo siday usoo kala jiidasho badan yihiin iyo mustaqbalka sida labadaas magaalo marka ama maxaa tidhahda horumarin la samaynayo ama musiibo dhacday loo gurmanayo sida ay u kala fududahay waxaa la rabaa wacyigelintan yar ee hadda laydin siiyey inaad horta magaaladii oo dhan inaad u gudbisaana laydinka rabaa markuu hadlayay injineerka waxaa laga hadlay dadkii aqoonyaro u geyn mayso in wadooyinkii la cabiro ama cabirkii la qalloociyo ee waxaa laga yaabaa qofkii milkiilaha ahaa inuu yidhaahdo meeshaan ii cabirana iskale ha ka soo laabanin oo meel uu kugu sikiyo aad u jeedda inay qala tahay waxaa la rabaa qofka bartay dhulka iyo qorshihiisa bartay inuu qofka shacabka ahee iska socda war ka yeela maah hadduu diido waxa cilmiga ah ee saxda ah inuu meesha ku joojiya la rabaa injineerka iyo joomitirka iyo agaasimaha haddii ay qaataan qofka shacabka warkiisa haday qaataan ee wixii cilmiga ku dhisnaa aysan qaadanin ee wixii maarata wax ku hallaabayaan aysan ka digin ee ay yidhahdaan maxaan kuu samaynaa sidaasaa wax u foolxumaanayaan sidaasaa wax u laabayaan qof walboo annaga naga mid wuxuu jecelyahay in wax fiican laga sheego dadka markay ka sheekeynayaan siiro fiican inay ka sheegaan jeceliyo la yidhaha qofkaas waa saas wax fiican laga sheego jeceliyo laakiin way nagu adagtaa wax fiican inaan samayno waxaa la rabaa marka inaysan nagu adkaan inaan wax fiican samayno wax fiican marka la samaynayana waa wax adag waa wax dhib badan waa wax qof walbaahi uu wanaagga qof walba waa maarataay waa ka soo horjeedaa marka aan wax dhisaynaa culays badan dulqaad badan waqti badan tababar badan u baahanta laakiin marka aan wax duminaynaa tababar oo baahna waxaana laka rabaa marka in aan u tababaranno maxaa tidhahdaaye sidii aan wax u dhisan lahayn sidii aan magaaladana u quruxsan lahayn laka rabaa marka inaan maxaa tidhahdaaye nidhaahno maxaa noo qabsoomay inaan su-aashaas inaan isweydiinaa la rabaa waxaana laka rabaa inaan nidhaahna maxaa naga hallaabay waxaana laka rabaa inaan nidhaahna maxaan sixi karnaa intiinaan hadda waxaa ka soo kala socotaan xaafadaha kala duwan ee degmadan ay ka kooban tahay waxaa laydinka rabaa xaafadaadii inta ku laabatid qofka dhulka qaldan dhisay joojidh maamulka degmada cadaado ee galmudug iyo wasaaradda howlaha guud ee guryeynta galmudug ayaa ku howlan sidii loo hormari lahay adeegyaasha kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale koruqaadida bilicda degmada cadaado iyadoona ay qayb ka tahay dibudhiska wadooyinka iyo sidoo kale howlaha guud si loo hormariyo adeegyada bulshada degmada cadaado